dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wacan u wanaagsan meel walbaad joogtaan si kasta oo maqalka redio cadaadu idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysyada xilli walba haddana kale aad maqashada marka laga reebo habeenaba jimcaha
horta saaxiib waxaan ku weydiiyey saxaafaddu soo xor maaha waa la yidhi oo hadday xor tahay maxaa loo xiraa amay xadgudbeen oo ciddii xadgudubtaa miyaan xeer loo maraa jirin haddii xaalku xumaado xisaabtan ma jiree derbiyadaa la xagtaa oo ma la diido wariyaha xaq dhow saaxiib su'aashaadu way badatay aniga hay xirin xuquuq lama ilaalshee aryaha tan oo kala ark
qalwaanadu waxila dowtiid biyaha xaq dhowr
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isnee soo gelayso lix iyo tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodale waxaa qayb ka noqon doona allah naxariistay wariya cabdiweli cal online ayaa kuxoobaysan waa caawa ay ku dileen ee magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose warar kala duwan oo dalkaas ka soo baxaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona maamulka gobolka mudug ee puntland waxay sheegeen in tillaabo milatari oo xoogan ay ka qaadi doonaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay dabacsan tahay in gobolkaas ay geyso warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa baraha bulshada waxaa maanta lagu faafiyey warar sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu toddobaadka soo socda tegi doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan somalilan arrintaas way ka hadashay waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib illa warar arrintaas ku saabsan waxyaabaha kale barnaamijka caan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid xisbiyada carabka ka jira somalilan waxay diideen in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gebi ahaanba uu tago magaalada hargeysa iyo guud ahaan gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal war ay ku dhaleen madaxda hadda talada haysa ee somalilan iyo sidoo kale safarkaasi waxyaabaha kale barnaamijka caan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona axmed cabdi kaari qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug waxaa maanta uu kormeeray xeryaha ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa booliiska ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareb ee galmudug faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxa ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay ku wajaheen qaybo ka mid a gobolka gade ee maamulka jubbaland ujeedka safarka gobolka gade xasan cali kheyre iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaan warar dheeri idinka hayaa barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka aan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona magaalada caasimada ah muqdisho caawa maqrabka waxaa soo gaaray ciidamo ka badan toddoba boqol oo askari oo kumaandoos oo kuwaasoo tababar kusoo qaatay ee dalka turkiga waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qaar ka mid a saraakiisha ciidamada halkaasi hadalla kooban ciidanka ugu jeeshay qodobada soo korinta barnaamijkan ku jira ayaad maqli doontaan xubinta aad ku xiisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka waxaa ku dhagaysan doontaan heesta wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay kadib toonaa dabuuraqay naqote dulmi doona dulmi diida aan aragne dulmi diida dulmi doona isu noqon dulmi doona dulmi diida aan aragne dulmi diida dulmi doona isu noqon
tibintii diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxiifaha barnaamijka ii farmanaya waa mar kale iyo xulasho waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo Yo, chega!
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanaynaa laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
kulan wanaagsan adilana saaxiibayaal kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa waxaa maanta ee baraha bulshada qabsaday warar sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqsho ku tegi doono toddobaadka dambe magaalada hargeysa ee caasimada somalilan arrintaasi waxaa ka falceliyay dhammaan dadka ee kasoo jeeda deegaanada somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ah ee ka jira somalilan waxaana geeb ahaanba ay qaadaceen in wufuud ka socota dowladda federaalka soomaaliya sida madaxweynaha iyo qof kale oo dowladda soomaaliya ka tirsan inuu safar ku tago magaalada hargeysa ee somalilan dhammaan dadka kasoo jeeda somalilan oo isku jira xisbiyada mucaaradka iyo dhammaan xisbiyada iyo xubnaha ee baarlamaanka iyo xisbiyada mucaaradka ah ee ka jira waxa ay si mu- isku mid a u diideen in qof ka mid a dowladda federaalka soomaaliya uu tago magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xukuumadda somalilan uu hogaamiyo madaxweynaha muuse biixi cabdi ayaa ka hadashay jiritaanka hore sheegaya in golaha wasiirada ay shir ku yeesheen safarka la sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegi doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan somalilan ayaa si cada waxay u sheegtay in golaha aysan wax shir ah ka yeelan safarkaasi la sheegay farmaajo inuu ku tegi doono hargeysa islamarkaasna ay tahay weerar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha bulshada xogayaha golaha wasiirada ee somalilan jamaal maxamed xasan ayaa arrintaas waxa uu ku xaqiijiyay qoraal uu soo dhigay facebookiisa waxaanu u qornay sida tan golaha wasiirada jumhuuriyadda somalilan wax shir ah oo ku saabsan imaatinka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hargeysa ma aysan yeelan warka baraha bulshada lagu qoray ee sheegaya in golahu shiray waa war aan saliya raad toona lahayn iyo baaritaan lahayn oo aan wax ka jira muwaadin somalilan arrintaasi ay la socdaan gudoomiyaha golaha guurta ee somalilan suleymaan maxamuud aadan ayaa wuxuu maanta mar sii horeysa uu sheegay in haba yaraatee qof ka socda dowladda federaalka soomaaliya u sitayn karin magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan maxaa ninka abi axmedna waxaan leenahay waar inaad yaro aan noo keenidii laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxduu beryaha u sitaay hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelayna dee isna soo midna waa soo dhawaynaynaa midna soo dhawayn mayno إليه إليه لقلما تشي والرقدة والرقدة أدو بينه هاي هذا العكاتشة والرقدة بينه هاي وارد هاي أنا ذا ريك هذه كو الشروط لكو حلو ما ينهى الرقدشو waayahay la yidhi oo la yidhi haddana dhigi waa waayay shuruu waxba ku xidhi maynay waryaa noo keeni baanu leen oo la leeyahay dowladdaa tidhi aan ku adiidno aan ku ayiidno kow dee hadduu la yimaado dili mayno laakiin madaxweyne uma ictiraafsanin nin soomaaliyeedoo abel la socduu ha noqdo laakiin inagu waar waara inaad yaroo ha noqayno weeye abolotina muu bixin ma bixin ga- warukaadi hadalka ii daaye abology ma bixin wixii uu yidhi dib buu u cunay wuxuu ka dhigay dembigii wuxuu u qaybiyey dadkii iyo dowladdii dadkeeda dhibaysay buu qaybiyey wuxuu yidhi qolo waliba waa lahayd dhibaato waar dadweyne dhibaato ma keene waa laga galabsadaaye haddiiba uu keeno ma- madaxda qaranku ma dadweynahay laynaysa ma bixin abolotigii dib buu u cunay marka waxa weeye adeer abolotina ma rabnin ixtiraaftii uu dayib lahaa ma dayib u ahaa na ictiraaftee inana ictiraafi maayo kow hadalkana iska dhigi maayo inuu ka aamusa la qaado laakiin waxaanu leenahay war ictiraaf ka ma waxinagaga ba'ay ma jiraane la-aantiisii dee innagu haddaynu ictiraafno maxaa ka maxaa ka qabtaan yaha innagu aan is-ictiraafno yaynan dhexdeednana tuhmino Een, salebaan iyo muusena waa diidan yahay intayada kalena waa ogolla waan meeshu ma ahee wallaahi waynu wada dadaalaynaaye waa gaari laana
dhankooda xisbiyada mucaaradka ee somalilan waxa ay si isku mid ah u sheegeen in arrintaas ay tahay mid dhibaata islamarkaasna loo baahan yahay in eh, laga waantoobo dhibaatada ay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay ka wado gobolka islamarkaasna waxay madaxda somalilan ay ka dalbadeen in la joojiyo safarka madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku tegi doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan afyeenka xisbiga wadani ee somalilan ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay si jiraad uu maanta ku qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaana dhammaan xukuumadda uu ka dalbaday in la cadeeyo safarka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya la sheegay inuu ku tegi doono magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaan doonaya maanta inaan wax ka idhaahdo arrinta siyaasadda arrimaha dowladda ee somalilan guud ahaan gaar ahaan addis ababa iyo maalmihii ugu dambeeyey arrimihii ka dhacay waxaan doonaya maanta inaan wax ka idhaahdo sida aan la soconno sagaal iyo labaatan sannadood wax ku dhawayay iminka somalilan intii ay jirtay ay ahayd taariikh ahaan marka laga soo bilaabo markii dowladdii siyaadka ay duntay ee somalilanna ay xornimadeeda dib ula soo noqotay sagaal iyo labaatan sannadood kadib waa xaqiiqo ah shacbiga reer somaliland inaanay ku filayn madaxweynihii sida loo soo dhaweeya inaanay ku filayn shirarkii aanu tagnay guul baa laga gaadhay inaanay ku filayn hadallo aan samaynahaynin nuxur lagu qiimeeyo amaba lagu garto waxay caadaysteen dhammaan madaxda somalilan marka ay safar tagaan ee dadka ay matalayeen ay u ceelaliyo tagaan ama ay shaqo usoo qabanayaan marka ay soo noqdaan inaanay wax xoga siinin marka laga yimaado inay idhaahdaan annagaa horeela nala dejiyey annagaa si fiican naloo soo dejiyey naloo soo dhaweeyey wax iyaga iyo wixii markaa loo qabtay ku saabsan shacbiga reer somaliland waxa ay jawaabo uga baahan yihiin inay sugayaan arrimahoodii aviationkii hawadu halka uu ku dambeeyey iyo siduu yahay waxa ay jawaabo uga baahan yihiin inay sugayaan arrimaha la xidhiidha socdaalka iyo markaas safrayaan sidii ay dowladnimo heli lahaayeen cidda ay ka sugayaan dowladnimadaasina waa madaxda maanta joogta ee mas-uuliyiinta qaranka ah waxaa laga yaabaa inaan iyagu dhibaatadaasi dareemin laakiin hooyada xanuunsata ee u baahatay inay indiya ama meel kale caafimaad iyo dhaktar u tagto dhibta ay u marto ama aabaha xanuunsadaa dhibta ugu maro oo waxaynu wadoognahay marka dowladnimada iyo baahida aynu u qabno iyo inta ay leeg tahay waxaynu isku cadeyno aynu isu sheegayna maaha somalilan madax badan oo ka mida madaxdeedu waxay caadaysteen inay inay inay dadka majar habaabiyaan inay sawirro beena usoo galaan bishan eh, eh, maxaan ku dhahdaa eh, aakhirkii bishii hore ayaa waxaan tegay brussels dadkii aan la kulmay mid ka mid ah oo maxaan ku dhahdaa dadkii eh, eh, dadka oo wax noo fasilitate gareeye waxa uu igu dhaartay inuu arkay madax reer somaliland oo maalin dhan eh, xarunta baarlamaanka eh, eh, eh, yurub maxaan ku dhahdaa ku meelaysan si ay u helaan fursad ay sawir ku galaan dabadeetana sawirkaasi ay dadka shacabka inta lagu soo diraan ay ku majara habaabiyaan ay been ugu sheegaan somalilan been kuma dhismi karto aragtida somalilanna been laguma meel marin karo sida ay hadda tahay ee beenta ku dhisanna laguma sii wadi karo oo laguma sii socon karo waxaynu ognahay somalilan siyaasadeeda arrimaha dibaddu maalinta maalinta ka dambaysa inay hoos u soo dhacaysa berigii hore jandaay faraysar bayna hogeen inay hargeysa timi waxayna hogeeyeen in madaxweynihii daahirayaala ka ahay intaasoo madaxweyne oo madaxweyneyaasha dunida ah lasoo kulmay waxayna hogeey sidoo kale siiraanyeen in isugu madax badan oo ilaa maxaan ku dhahdaa david cameron ka ingiriisku uu ka mid ahaa oo uu- uu la soo kulmay arrinta somaliland waxaa berigii hore la odhan jiray waa arrin u taalla africa laakiin waxaad moodaa maanta in arrintii hoos halkii looga soo kaday oo laynagu idhaahdo waa arrin u taalla maxaan ku dhahdaa soomaalida arrin u taalla wey halkaasina waxa eh, eh, ay tahay eh, eh, qorshe xumaanteenna iyo iska socodkeenna iyo xukuumadeenna oo aan wax qorshe iyo istaraatijiya oo cad oo arrimaha dabadda aan lahayn wadahadallada somalilan iyo soomaaliya sida aynu la soconno waxa weeye waa wax inagu aynu dalbanay caalamkuna uu ka shaqeeyey sida ay wadahadalladaas u dhici lahaayeen markii labadii kun iyo labiyo tobankii ay ay ay ay bilaabmeen madaxweyneheenna hadda joogaa ayaa intii dhaweytay oo addisaba tegey waxaa laynoo xaqiijiyey oo iyaguna inoo xaqiijiyey in uu la soo kulmay eh, madaxweynaha soomaaliya farmarka kulanka wasiirkii arrimaha dowladdu markii uu soo noqday ee idinku aa wada joogteen ee u hadlayay siduu dadka ugu sheegay iyo siduu dadka ugu warramay waxaan isleeyahay wax dadku geeyaan maaha wax shacabkii reer somaliland ay ka geeyaan maaha wasiirkoodii arrimaha dowladdu intuu isu soo taago inuu yidhaahdo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ra-iisul wasaaraha lasii macasalaamiyey oo lasii salaamayey ayuu baan ku kulanay xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya ma aha basaskii qarayana ilaa sayladda ee maxaan ku dhahdaa subaxdii dilaaliinta iyo hiliblayaasha sii kala haya ay sida maxaan ku dhahdaa aanku talagalka ahayn ay isugu soo horbixi jireen ee deetana isku sii warsan jireen waa xafiis protocol iyo nidaam dowladeed cid aanay isku talagelin inay sarkaana aanay sarag qol maaha iyo laba qol oo maxaan ku dhahdaa cid kastoo soo gasha ay isku arkayso markaas waxa ay muujinaysaa in ama waxay qadanayaan oo qarsooma ay dadayaan ay jirto amaba waxay yidhaahdaan aanay garanahaynin oo qorsho la-aanay tahay waa laga sugayaa in arrintaasi ay sharaxaad ka bixiyaan waa laga sugayaa arrintaasi inay daahfurnaan noqoto waa laga sugayaa inay shacbiga reer somaliland uga warramaan kulankaas iyo wixii ahaa iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii ka soo baxay intaba waxaynu doonahay inaynu ogaano ajandaha kulanku muxuu ahaa kow maxaa laga wada hadlaya xaq baynu leenahay shacbiga reer somaliland baa xaq u leh xisbiyada siyaasadda xaq u leh golayaasha kale ee qaranka ayaa xaq u leh waxaynu u baahannahay inu- inaynu ogaano muxuu ahaa qorshaha iyagu ay la tegeen banaanka iyo qorshaha ay meesha la tegeen muxuu ahaa waxaynu u baahannahay inaynu ogaano maxaa ka soo baxay ee laysla gartay ee laga wada hadlay waxaan u baahannahay inaynu ogaano halkaa halkaynu uga dhaqaaqayna halkaa aynu iminka taaganahay wadahadalladaa kadib iyo saragaa kadib maxaa ka dambeynaya ee la- ee- ee maxaan ku dhahdaa ee loo dhaqaaqaya qarankan dantiisa iyo horkiciisa iyo horsocodkiisu sir maaha waa in dadka lala wadaago haddii aan wax xun aan la qarinahayn asalan bana wadahadallada somaliland iyo soomaaliya waa inay noqdaan wadahadallo heer qaran lagu hogaamiyo waa inay noqdaan wadahadallo daneeyayaasha siyaasadda iyo gobollada somaliland oo dhan ay ku jiraan oo ay ka dhex muuqdaan waa arrin aad iyo aada u muhiima waa masiir ummadeed suurtagal maaha inuu madaxweynuhu qol qof kula soo shiro ama uu madaxweyne kale kula soo shiro oo uu kula dhunto oo marka uu soo noqdana aanu xoga inaga siinin wax midhaabo ay dhalaysaana ma jirto wax shacbiga reer somaliland iyo daneeyaasha kale siyaasaddu ay aqbalayaana eh, eh, run ahaantii eh, eh, eh, ma aha madaxweynaha iyo dowladdu hogaaminta ay leedahay arrinta wadahadallada somaliland iyo soomaaliya ee marka laga hadlaayo laakiin tiisa arrin ay keligood go-aan ka qaadan karaan maaha waa sababtaa sababta madaxweynuhu hadduu hal heshiisoo yaroo ganacsi xataa soo galo loo yidhi baarlamaanka waa inaad geysaa ilaa aad baarlamaanka geyso wax rasmi oo heshiisa ma noqonayo macdalo waaba arrin masiirkii ummadda oo dhan ah oo maxaan ku dhahdaa ay ummaddu ay ay ay u- u- u- ay doonayso inay warkeeda eh, wada hesho sidoo kale waa inuu jiraa qorshe cad oo lagu waajahayo arrinta wadahadallada somaliland iyo soomaaliya ilaa hadda sida inoo muuqata wax qorshaa oo cad oo dejisan oo xukuumaddu ay leedahay ma jiro annaguna diyaar baan u nahay xukuumadda inaan maxaan ku dhahday kala shaqayno oo ka caawino wixii tamarteedii aqoonteeda ah habkooda hadalladada si loo gelayo iyo sida looga shaqaynayo maadaama oo ay arrin kala tahay laakiin diise arrinteenu waa inay kaleer noqotaa waa inay caddaataa waa inay wax la isla wada ogyahay noqotaa waxaa xaqiiqo ah maanta arrinteedu waxay taagantay soomaali la hadla halkaynu tagno iyo ciddaynu tagno iyo ciddii la hadlalaaba waxay tidhahdaa soomaali la hadla soomaali sidee baynu la macaamilaynaa su-aasha aynu maanta u baahannahay in laga jawaabo oo dowladdu ay ka jawaabto oo qorshe qaran aynu ka yeelanno taaweeye taaweeye kaynu u baahannahay inaynu yeelno jawaabteenu noqon mayso inay noqotana maaha maxaan ku dhahday caytan maxaan ku dhaha twitterka iyo meelahaasi laga sameeyo taasi macno ay samaynaysa iyo waxay soo kordhinaysaa midna ma jirto laakiin waxaan u baahannahay inaynu ummadnimo muujinno wanaag muujinno niyad wanaag muujinno sidoo kalena aynu qorshe cad oo loo wada dhamaystiran yahay aynu yeelanno aada iyo aada umad xulasha waraasada ayaa dhegeysanaysaan redio adnaha oo la socotaan saaxiibayaal galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wuxuu maanta booqsho oo ku tegay xarumaha ciidamada kala duwan ee maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana safarkan qeyb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor booqoshadiisa ka bilaabay xarunta ciidamada xooga dalka qeybta kooyi labaatan waxna warbixin uu ka dhageystay taliyaha ciidamada militariga soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdullah qoojo dagaare iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah ciidamada militariga soomaaliya madaxweynaha ayaa taliyaasha ciidamada ku sugnay xarunta koolaatanad wuxuu ku amray in ay dadadgeliyaan howlaha ay u hayaan guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo ugu horeeya khilaafka xoog leh ee kadib markii ay iska garabsiiyaan ilaa saddex madaxweyne sidoo kale madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa booqasho ku tegay taliska ciidamada xaram cad ee booliiska kuwaasoo dhowaan la geeyay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowladda galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ciidamada xaram cad ee booliiska ku ammaanay doorkii wanaagsana ay ka qaateen sugidda amniga xilliga ay dhacaysay doorasho asagoo ku soo baxay oo labada bishaani ka dhacday dhuusamareeb isagoon kula sii dardaarmay ciidamadaasi in labajibaaraan shaqada shacabka galmudug ay u hayaan
dhammaan meel kastay joogaan qaybta koob iyo labaatanaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa duruufaha iyo wakhtiga aad ku shaqayseen iyo saa u guurateen waajibaadkiinii qaran ee laydin idmaday annagoo og runtii inay hog ay jiraan inaysan aysan dhammaystirnayn waxaa wax kasta oo loo baahnaa oo ama agab ah ama lagu howlgeli lahaa haddana si buuxda ayaad u gudateen waajibaadkiinii qaran uga soo baxdeen cadab uga hor istaagteen deegaanka uga hor istaagteen horay uga wiiqdeen welina hor taagantiid aad iyo aadaan kugu dhiiragelinaynaa inkagana mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan idiin ballan qaadno haddii ilaa yidhaahdo cadowgana waa dhammaystiraysaan waxa idinka dhimanna waa helaysaan insha allahu tacaala dowladnimo qarannimadanadii sharafkanagii inaan soo ceshanno cadowgana dalka ka qabanno cid kastoo cadowga caqabadiina cadowgay waxay u noqonaysaa gacan si aysan ogeyn iyo say og tahayba waxaan ognahay maalin walba isku dhacyo iyo waxaan loo baahnayn iyo dad ehel ahoo oo isconaya ama isdhibaataynaya ayaad ka howlgashaan kala dhicintooda kala celintooda kala qabashadooda taasoo aan dhab ah inay cadowga kaalmaynayso dadkaana ay dhibayso masaakiinta ahoo oo laisku dhibayo iyadana ilaahay idinkii waa aad iyo aad baan ugu kalsooni ugu qabnaa inaynan dib dambe u dhici doonin oo aan joojinno xadgudubyada gudaha shacabka iyo dalka dhexdiisa laga wado oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad ay xoog iyo xyaalba ka hor istaagaan dhammaan waxaan dardaarmaynaa haddii ilaah yidhaahdo hawshu meeshii ay noo joogtay iyo intii aan qabanaynay waa ka gudbaysaa waxaanan u gudbaynaa xoraynta ka xoraynta dalka cadowga meelahay ka joogaan diyaargarowgeedii iyo ku talagalkeediina meel fiican buu joogaa waan soo dhammaystirmayaa kalsooni buuxdana waa ku qabnaa ciidamadii geesiyaasha ahaa oo aan hubo inay in badan halkaan ka joogaan inta kalena ay ku soo dib uga soo biireen oo ay yihiin kuwa lamid ah ee horay u tusay cadowga inaysan shacabka soomaaliyeed duulaysa karin inta ay hadda ku hareen insha allah gacantoodan ka bixinaynaa gacantoodan ka bixinaysiin waana u diyaargaroobaysaan innaguna dadaalkeennii iyo intii aan eh, idinku soo biirid aan soo biirnay dadaalkeennaga idinku soo biirinaynaa waxa dhici dhan baan dhammaystiraynaa waxaa la heli karaa aan idinku daraynaa haddii laa yidhahdo waa la- waa la diyaargaroobayaa waa la dhaqaaqayaa dhinac walba iyo meel walba oo u baahan in dowladnimada eh, laga laga laga taabageliyo laga hirgeliyo hore loo qaado dowladda hala qaado ayaa ku dhaqaaqayna ummadeenna waxay caqabada ka jirto iyo caqabada ka jirto waa u nasteexanaynaa gacanta ka qabanaynaa waxaan leenahay iska daaya cadowgana waa iska qabanaynaa intee kalena gacantaan ka qabanaynaa wixii dhibaato ah oo dowladnimada eh, ku ah eh, caqabad ku ah aad iyo aad aad mahadsantihiin ilaahay idankii diyaargarowga aad maanta ku jirtaan hore looga soconayaa oo inta ka eh, ka- ka dhiman lagu darayaa oo wixii ciidanka ku ta- lagu talagalay oo howlgalkooda ah ama arrimahooda ciidan ah ayaan ka shaqaynaynaa waxaan kala shaqaynaynaa madaxda ciidan- eh, ciidamada haddii laa yidhaahdo waana idin soo gaaraysaa ku talagala ku dhiirada een, ciidankii shar aan joogina oo aan shar xeradan iyo oo aan joogno maanta kusoo biirayna iyagana waa taliyaashan kaa soo hadlaynaa ilaah idankii howlahooda iyo iyo arrimahooda gaarka ah. aad iyo aad mahadsan tihiin ballanteennu waa guul inaan xaqiijinno cadowgana ka qabano dalka insha allah
axmed cabdikaari qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug ayuu kaas ahaa oo maanta ay dhuusamare ku booqday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa booliiska ee harimcad ay ku leeyihiin kula wanaagsanida leenaha saaxiibayaal xulsha waraasida ayaad dhegeysanaysaan radio cdanaha oo la socotaan intaan galmudug ka bixin saraakiisha amniga galmudug iyo kuwa amisom ee ku sugan dhuusamareeb iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee galmudug ayaa kulan ku yeeshay garoonka diyaaradaha dhuusamareeb waxaa laga wada hadlay sida loo sugi lahaa amniga garoonka dhuusamareeb shirkaas muga soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee galmudug cabdulaahi hayr boor maanta oo ay taariikhdu tahay lixi tobanka febraayo labada kun iyo labaatanka waxaa magaalada dhuusamareeb shir isugu yimid hoggaanka ciidamada amisom ee amniga garoonka iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee galmudug uu ugu horeeyo heer wasiir ilaa iyo heer agaasima waaxyo dhammaantood waxaan ka hadlaynay si een, arrimaha eraboorka magaalada dhuusamareeb oo aan u waday bishaaro qusaysa eraboorka waxaan la socdaa ama aad la wada socotiin in ciidamada amnigu in muddo ah ay la rafanayeen oo culays uu ku hayay xoolaha dadka shimbiraha oo soconaya xilliga eraboorka diyaaraduhu ay degayaan taasi oo dadaal badan noo soo dhammaatay oo aan rajaynayno in aan soo xirno dhammaan xuduudda iyo dhulka loogu talagalay eerboorku inuu yeesho taasi ciidamadu aad ayay ugu farxeen laakiin waxay halkaa noogu sheegeen in culays badan uu ka haysto qaabka amniga weliba isla dowladaha ama maamulka dhexdiisa taasna waxaynu taasna waxaan isla qaadannay inaan wax ka bedeli doonno dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka cirkii dhulka iyo galmudug meel kasta ay joogaan Aan- waxaan ugu bishaaraynayaa in eraboorkan iyo qaybtii eh, taxadaridda in aan cidina soo gelin aan loogu talagelin ama waxa la yidhaahdo xayndaabka inaan u soo helnay mashruucaas eh, dhowaanna uu dhaqangeli doono waxaan ka codsanayaa dhammaan mas-uuliyiinta ah, saraakiisha xildhibaanada wasiirada odayaasha in ay u hoggaansamaan arrimaha amniga garoonka kaasi oo cid kasta anfacaya dhammaanteenna wax noo taraya haddaan eerboorka amnigiisa aanan hagaagsan oo aanan ku ixtiraamin dadka ka shaqaynaya ha ahaadaan kuwa amisom ha ahaadaan kuwa booliiska cid kastaba ha ahaadaan ciidanka eerboorka amnigiisa gacanta ku haya waxaan ka codsanayaa dhammaan reer galmudug xilkay rabaan ha ka hayaan in lagu ixtiraamo lagulana shaqeeyo aad iyo aad ayaadna u mahad
kula wanaagsanada lena saaxiibayaal puntland ayaa markaa naadiyaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur oo loo yaqaana yare ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay wado qorsho ay ciidamo ay ku daabuleysa qeybo ka mid a gobolka mudug ee maamulka puntland ugu dambeeya axmed owreyse gaaraysiiyey ee warbaahinta puntland ee gudaha maamulkaasi ku taala waxa uu sheegay in mar hore ay ka warheleen qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ay ciidamo badan ugu daabuleyso qeybo ka mid a gobolka mudug si ay loo wareegto go-aan ku-haynta gobolka mudug ee soomaaliya gudoomiyaha waxaa xusay in bisha saddexaad ee sanadkan ay dowladda federaalk soomaaliya qorsheynayso in ciidamo ay geynayso magaalada gaalka iyo xarunta gobolka mudug si ay u kasbato guud ahaan gobolka oo islamarkaasna ay maamulaan maamulada puntland ee galmudug mahadsanid waa caadi ayaankan xaaladdu waa nabad dhinac walba nabad baa ka jirta qoladan dariska ah shir baa noo socda balabiso gogoshiisu taallo waxaan rajaynaynaa dhinaca puntland ergadii way ku xarootay dhinacaanna inay maanta xarooto baanu rajaynaynaa saanu isku ogeyn shir aanu ku gallay dhinaca galmudug doraad marka waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi nabad kaga soo afjarmaan maamuladu waa wada shaqeeyaan muddana hadda waa wada shaqaynayeen buunbuunintii colaada waa ka baxday oo siyaasadda ahayd laakiin shacabkaa marar wax ka dhacdhacaano dhuumashow iyo gaari jig loo galay iyo niyadii baa waxaan rabaa in xeer laga samaysto oo nabad waarto oo rasmi ah oo bini aadan ku wada nool meesha oo si caadiga u wada noolaado oo amniga iska kaashada aanu noqono haddii allayno baan rajeynaynaa walaalow warkaasi waxbaan kala socdaa amni sugid ma aha amnina loogama baahna ciidanka federaalku amni sugidiisu waa hadday xuduudo iyo cadaawadi jirto baa la iska kaashadaa sida nidaamka federaalku yahay laakiin maamul waliba isagaa nabadiisa iyo gudihiisa xallista weliba anagu waad og tahay oo puntland ahaan kow iyo labaatanka sano aan jirnay iyadoo dagaalo badan nagu socdeen weliba oo si toosa aan marar isu wajahayna argagixisada ciidanka iyagaa ku filaa ciidamada ay keenayaan sida idinku aada u maqasheen ma aha waxaan la socdaa ciidamada ay gadageeyeen oo kale oo ay kula dagaalamayaan meelaha nabadda ah oo ay qabsanayaan maamulada halkaa ka jira ciidaa la mid ah inay bisha saddexaad qorshaysan tahay inay keenaan arrin ah baan hayaa taana waa uga digayaa ma aha say moodeen xaaladdu ma aha meelay iska soo geli karaan dhulkaani wuxuu ku socdaa iraado shacab wixii shacabka ogol yahay shacabkaa ciidma shacabkaa hubaysan wixii shacabka ogol yahay baa ka hirgala iyo maamulkoodoo iskaashaday puntlandna wadagtoo isku tashi iyo wada tashi bay ku dhisan tahay wada tashi ay wada tashadaan iyadiyo shacabkeedu iyo isku tashi ay ku tashato iyadoo amnigeeda ayan cidna wax ka sugin ciddii soo damacdo inay waxay u aqoonsanaysaa gumaysi maaha waxay raalli ku noqonayso mustacbar bay u aqoonsanaysaa nin gumaysi ka cararaya oo inuu isxoreeyo raba oo wuxuu arko u arka naf iyo meel inuu ku badbaadsanayo iyo nin xilal ku raadinaya inuu meel qabsadaana isku si uma howlgalaan marka arrintaa waa uga digayaa inay saacad aan abuurin colaad soomaaliyeed isku jab soomaaliyeed inayan abuurin baan uga digayaa ma aha marka inay amni wax ka sugayaane qofka aanu haynaa waa inay sida gedo oo kale inay waa ka xoreynaynaa maamulkii kale yidhaahdaan bay isu soo hubeynayaan maxay ugu suurowday inay gada tagaan oo saddexdii degmo oo xorriyadda ahayd oo isu gudbi jirtay ay ku daabulaan ciidamo kumaankum ah tataliyayaal cusub u magacaabaan caqliga taas ku suura gashay bay tanna ka rabaan taasna filmiga ina u suuroobaysa oo ay maaragtay weliba la nooc ma aha gada iyo tani isku mid ma aha siyaabo badan marka loo eego gada waxaa laga yaabaa inay taageerayaal kuleeyihiin iyo isbeerbacaroorin iyo soomaalidu wa iska qabiilee taageero madaxda qaarkeeda iyo inay wax ku leeyihiin baa suuruuda laakiin tan taageero kuma leh idi uma joogto idi kama joogto inay isu beerbacarooriyaan ma joogto waa waa la iska celinaya hadday ku talagalaan maya dee inay ciidamo keenaan maba ahanba ciidamada loogama baahna sababtoo ah ciidanka iyagiiba carrada ka batay isku dun iyo tayeyn iyo tababar iyo dhaqaalo iyo bay uga baahnaan lahayd haddii ay wax qarayaan oo amni rasmiya inay sugaan rabaan oo dawlad wadanka la jeclo kale ay yihiin iyagii nala nala habayn lahaayeenoo mataqaanaa mushaarkooda iyo tababarkooda iyo sirdoonkooda iyo nala dhisi lahaayeen maadaaba ay dhaqaalo badan ku helaan magaca soomaaliya laakiin wax lagaga wada hadla inay ciidana keenaan dee maba jirtaba maxaa lagaga wada hadla annaga naga batay oo u baahan inaan wax ku qabsano waxii waxaan taageersanahay soo baxa oo laysku raaco oo inay shacabka u shaqeeyaan raba baan taageersanahay shaksi aan gaar u wadano iyo mid aanu taakulaynay iyo mid aanu door ku lahayn soo bixidiisa ma jirto galmudug iyadaa shiraysay dowladda federaalka ahaa shirinaysay toddoba bilood bay u fadhiyeen sida wax uga soo baxeen waa aragnaa waxaa annaga dani noogu jirtaa inay gal- galmudug maamul adag oo aan iskaashano fawdada ilaaliya ka ka dhalato baa danta puntland iyo danta soomaaliyaba ku jirtaa waa dad dal ballaaran waa dad eh, qabaa'il badan oo kala duwan leh waxaa dantu ku jirtaa in la mideeyo oo ay maamul dallada yeeshaan annaguna aan la xiriirno annaga danta noogu jirta waa sidaa fawdo la raadin mayno
gudoomiyaha gobolka mudug ayaa kaasaha ka warbixinay gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland ee ka warbixinaya ciidamo uu sheegan dowladda federaalk soomaaliya gobolkaasi ay geynayso xulusha walaasada ayaa dhegeysanaysaa radio cdanax waa la socotaan saaxiibayaal galmudug si gaar dhuusa mareeb ayaa markaan dib ugu laamanayaa maamulka ehl sunno ee hogaamiyaha uu ka yahay macalin maxamed sheekh xasan waxaa maanta kulan ay ku yeesheen dhuusamareeb ay uga dhawaaqeen xubno ay ku sheegeen inay yihiin shanta golaha sare ee maamulka ehl sunna jamaca goobtii looga dhawaaqayay xubnahani ayaa hadalkan laga sheegay الله إلهي أو إدمو آه، علماء الدين كأهل السنة والجماعة قلمودك بش اللوات تمانية اللحدة إذا لبقن اللواتن وشيد ورمرتيد شرويني وقصع دي عاصمة قلمودك علماء الدين كأهل السنة والجماعة oo isaga yimid degmooyinka kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug muddo toddoba beri ah ayaa culummadu ugu dambeyn waxa ay ka soo saareen qodobadan soo socda culummadu waxay ugu baaqayaan bulshooyinka galmudug kow in ay ka fogaadaan colaadaha iyo qabyaaladda kuna xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal ay sal u yihiin diinta islaamka iyo dhaqankii soomaaliyeed ee ku dhisnay dulqaadka iyo daris wanaagga labo in dhammaan qaybaha bulshadu is-cafiyaan una guntadaan samata bixinta ummadda iyada oo loo marayo is-ixtiraam iyo daacadnimo si loo gaaro ujeedooyinka wanaagsan ee la higsanayo saddex in dhammaan qaybaha hoggaanka bulshadu ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa ilaah baa badbaadin karaa mustaqbalka da'yarta soomaaliyeed si ay u helaan daryeel iyo aqoon loona dhiso mustaqbalkooda afar shirka culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca waxay xukuumadda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug ku taageerayaan kalana shaqaynayaan dhammaan howlaha loogu adeegayo ummadda siiba nabadeynta iyo dib u heshiisiinta shan shirku wuxuu ugu baaqayaa cid kasta oo wax tabanaysa in ay tanaasul ka samayso iyada oo fiirinaysa danta shacabka daalan una ooman dowladnimada deganaanshaha iyo xasiloonida lix culamaauddiinku waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan wixii talo iyo tusaale ah kana qayb qaataan samata bixinta shacabka galmudug si looga baxo caqabadaha taagan galmudug dhan kasta toddobo waxa ay culummadu ugu baaqayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in loo istaago midnimada iyo horumarinta ummadda soomaaliyeed mahadcelin shirweynaha culamaauddiinku wuxuu uga mahad celinayaa dowladda federaalka waxqabadkii ay ka qabatay dhismaha galmudug muddadii dheeraad iyo natiijadii ka soo baxday dardaaran shirweynaha culamaauddiinku wuxuu shacabka soomaaliya u dardaaramayaa cabsida ilaahay iyo inay ilaaliyaan diintooda dha- iyo dhaqanka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ugu dambayntii culamaauddiinka ahlu sunna wal jamaaca waxay ummadda soomaaliyeed ilaahay uga baryayaan inuu ku galladaysto iimaan is-jacayl una soo celiyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen shirka waxa ay culummadu ku lafagureen dowrka uga aadan badbaadinta diinta dalka iyo dadka waxa ayna magacaabeen golaha sare ee culamaauddiinka galmudug golahaas oo iska soo doortay hoggaan kow guddoomiye sheekh yuusuf muxidiin sheekh muxidiin yuusuf barre labo guddoomiye ku-xigeenka koowaad sheekh maxamuud sheekh yuusuf ee saddex guddoomiye ku-xigeenka labaad sheekh cabdirasaaq yuusuf abikar afar xoghaye cabdinaasir mahdi sheekh cali shan afhayeen sheekh cabdiweli xaaji diiriye lix madaxa maaliyadda macalin fare yuusuf barqadle toddobo madaxa wacyigelinta sheekh yuusuf macalin maxamuud axmed dhammaad
qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isa soo gaaro waxaad markaan kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaabadnatay kalamaan war kalamaanay warkii hore war soo dhaafi aan idiin warramo gudoomiyaha golaha guurta ee somalilan saleebaan maxamuud aadan saleebaan nuur maanta waa hadlay war ma ictiraaf baa la siiyey aryaadhaha saleemaan hebel aan u aqaan jirnay shimaa saleemaan nuur loo baxshay war hebelka mar horlenka magaa dara jire roob usna dhalana mas usunan dhalana mala erakora war ilaahay haw naxariiste waa kii xaaji cabdiwaraabe ka bedelay walqashiisana dadkii wax ka cunay daahir riyaalaa ka mid ahaa cumrigaana jira ciradana igu taal weligay nin weyn oo loo wanqalaya ma arag war soomaaliya oo dhanaa hadda iyo kow loo waqalayaaye warka naga dhegaysta itotariya miyaa loo bixinayaa misaaxab iyo afweerka wartaasanka warartooy dadkii lankamaga daran lahaay hatara roorsheka jaraanaha madayow maylayn in loo bixiyaana waa suuragal war dad maranaa tihiina war laydinma sheegi kara wax dhegaysta gudoomiye saleebaan wuxuu yidhi ra'iisul wasaaraha etoobiya wuxuu muuse biixi ku dirqinayaa isaga iyo farmaajo wada socdaa inay hargeysa yimaadaan war ma bilaashaa loo siyaabiye axmed bilidii nabadda war adeer muuse biixi awal horeba hargeysu joogay wax noo sheeg war bilada nabadda adduunka waxaan ku nacay naagtii aan suunjiil la odhan jiray ee maymaar madaxda ka ahayd ee muslimiinta rohinjaha xasuuqa u geysatay abiy axmedna inuu ku daydan ka baqaya aansun siin shun ha imaqashiini naarta allah ku fogeeye anugu waxaan la yaabanahay biladda nabadda adduunkaa nacay iyo nabadiyo nolol baa nacay dadka yidhaahda war wax laydinma sheegi karee talebaan nuur wuxuu intaas ku sii daray farmaajo iyo abiy axmed iyagoona aqoonsan hadday noo yimaadaan annagu farmaajo dili mayno laakiin waxaan u aqoonsanaynaa ra'iisul wasaaraha etoobiya iyo wiil soomaaliyeedoo la socda war waa yaabe madaxweyne muuse biixi waxaan ku ogeyn muuse handaraab waa yaabe ma muuse gareenow noqday ayay softwarekaada bedel ugu baahan yahay war ninkaas laanta irta dhow ha guursado ma maantu ilka qodanaya war nimanyaw aniga waxay ila tahay fasalku dhulkaliishii cidhkoo fadadka soo saaray roob inuu ilaahay fasaxo sow ka fili maysid ninka gabayga golofuulay iyo tiriya foolaadka faan iyo inuu been ku daro sow ka fili maysid abeesadii far loo taagay ee fiirisee dhugatay inay fanaxa sii laacda sare sow ka fili maysid xaajadii in badan loo faqee lala fogaadaaba mar inay fagaaraha imaan sow ka fili maysid farmaajiya abii waxay wadaan fahamla'aanteenna inaanay wax noo fiicanayn sow ka fili maysid fajidaa la duuduubay ee taalla faraqiisa muuse inaannu fardaamin u lahayn sow ka fili maysid gabooso waxaa hore loo yidhi falfalliir badiiraa calool kuma fayaabaato faylaha nin beelana hadhow orod ma fadalleeyo fiijaan qaxwaa feera maraan faac makalaasiye war faaliida sawalka darsadey makri baan falkinayaa ee faataxada ii mara ficil yaable weeye war waxaa la yidhi ruuxii falay ibliis ba u fasaxay foolxumiya ceeb isaga u fasiray soona faray baadilkii fulin isagaa fariimaha shiddada faafiyoo qora fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa furfura oo damqiya feexda boogta ah fatambalo ibliis baa dhexdhiga ehel fayooba fidnawadaha fallaaraha ridoo dhiig ka falaqsiiya isagaa adaa feecan iyo fahan ku sii rara fidnadiisa ruuxaan fahminoo aad isaga fiirin firaaqana ku helo sida la hubo waa fashiliya faayahaninbeelina hilbaha feenta kama laaya meenga daradu wayti odayaashiina kalamaan waxba lama socotaan liverpool xalay kulankii labaatan lixaadii xiriire ayay badisay hadda horyaalkii sanadkan waa liverpool
erin hoobad waltaraas owrada habowga laaray ada sarwaa kalay sikiiso dogonyow aryaadhaha cunugan sina sariiba oo kale ayaan dhoweed asoo baabuur ka degaaya oday arkay iyadoo jeebka dambena wax ugu jira sirwaalkina hoosu sii socdo aasow ninkii odayga ahay mugow arka inya soo kacow yidhi igaarkey sirwaalkaanu kugu daahi maayo waa socoyaahe intausan kaa dhicin alaabta jeebka dambe kuugu jirta ka gaarhee yowsan kaala dhicine warnimiyow gabara walili warsaday ha war gabadha ma la warsadaan waa la weydi war ood jiidow yoonay gaadowba meeloonas luwadnama lanka adafadaasa dooroa la eri idaaska jartay meertay lan bilyaneer ee wafade werti kaasad sheegti hooba luwaay may kabeddeladaasee la eri nin milyaneer ee wafade wertetana hooba luwaay arantiya ka taliya la eri haaf milyan hooba haysadoon ha daba kahe werti lan oday oo dooga madaas dhegin sidaayi oo meeliyanka dheerayn hunduraayi yalla hadali waliba eray madii sheekada kun ha ka hoorsatale halay kiyoa eri kunka shilaysa farga kahaya gaale widaadka aniga lafteeda markay boqol soo gaarta ha la soo kiciyo aryaadhaha aniga naftaydu ma gacan mariye gabartana waa rabaahe ha layga war haayo abdulow warka ma inagya madii waqaf deerta hal hayin weeroy war sheekadan waxaa laga wariyey xildhibaan mustaf dhuxulow war aniina sheeko kale rawaahu mustaf dhuhulow ee ahaaye may eray lan reer mudug ee maylu warsaday geesinimo iyoonay hindhaadeeg may shala eeyinga la arikii geesinimo mayn gorade eray magaayo islaameed lan hagalay olololka buysidi usuga beesan dhiimdana irita fataka eri hindhaadeegna mayba angorade eray kii oo shalay lay ololiska buusidey bahi inoo haka nagadi magaayadii nafti ee waan godolnaday oo hindhaadeeg maqaayadda saas looga hadlayaa baydhabay ku taallaa mudug kuma taalo
waranis dhagabeelidoy waana nisin dhabeelidoy andhacdeegaas mudugaale ka gorode bahal bahal dhali weeye kiisin araasangu warwar ma haysiina maxkamadda ciidanka qalabka sida maanta waxay xukuntaa agaasimo ka tirsan gobolka banaadir war masuq maasuq maa lagu qabtay hayehe ma wixi mahayiilow iska xaabsaday wartii gubiti lilahay ama gurubsadihe war adinka ma waalantihiin agaasima sawrayad ma ahayn maxaa maxkamadda ciidanka u geeyey war warka aan naga dhex gelinina waa waalantihiin agaasimahan waxaa lagu ogaadaa layidhi inuu shabaab la shaqay jiray yaahu naga wad ciddii rabtaa ha xukuntee shargudban shaydaan xijaaban waragaasimaa la xukume ee miilkaxsamaa soo sheegay aryaadhaha guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish hadda ka hor wuxuu yidhi aniga naftirkaygaa laysku daya in gobolkan laygu shirqoolo oo lay qaarajiyo sidii guddoomiyihii hore iga horreeye loo qaarajiyey waana la qabtay nin falkaas lagu tuhmayo oo gobolka ka tirsanaayo mugga ma kiiye amase waa mid kale war kow yahaba maanta midaan la xukumay war amiir fanaangaarane waa kii gobolka laga qabtay xagee lagey war gaarano hooyadii waxay tiri cadaaladaan u baahana xaq bay u leedahay war gobolku mahalaqgalayn buu noqday warwar ma haysiine jenaraal cali gaab oo agoontii booliiska gacanta ku hayaa wuxuu yidhi cali gaab taraafikadii ma laga bedelay ambaray warkayga jenaraal cali gaab wuxuu sheegay carruurtaan halkan ku hayno hay-adi wax ma siiso dowladduna bajad kuma bixiso hal dollar oo laga qaado dable ilaa janan ayaa lagu masruufaa carruurta waana carruurtii ay dhaleen raggii qaranka u shahiiday markaa hadda waxay baahida koobaadan u baahannahay tahay ceelkii biyaha waa noo qodan yahay gooyad loogu dhaamiyo iyo meel biyaha loogu shubo toona ma hayno jenaraal cali gaab cunaqabataynta hubka soomaaliya saaran ha laga qaada mow yiri war jarnaal caligaab wuxuu yidhi cid kastoo carruurtan wax taraysa ha timaado ha aragto baahidooda iga tag baahiyaanba xanuunka era nabcehe qandhaqaajo badana warwar ma haysiine madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayrre ma dhirireen ma xisbigii weynaa laisku qabsaday ani guddoomiinka iyoona ani guddoomiinka ee ka murumeena war ma khayrraa yidhi musharax madaxweynaan ahay hore waxaa loo yidhi laba isjecel wax iskugu darcayka isnici doone war waxba kama ogidina magaca xisbiga ama laysku haystaa war waxaad sheegaysiin islaanma yaqaana waa laydinka kor hadlaya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu iyagoo isla socdoo far iyo faraatiya ayay gobolka gedo tegayaanaa la yidhi war amay huraysadeen yamaday isaaqow ma waalan tahay soomaaliya shimay xornimo qaadata maamul kale yahay u baahan tahe war war ma haysiine ciidamadii la geeyey gobolka gedo qaaraa jubbiland u galeyaa la yidhi war puntland waxay tidhi waxaan ogaanay in gobolka mudug dowladdu ciidama keenayso waxayna rabtaa inay nugu qabsato ciidanka gedo la geeyo kaleana naloo keeni rabaa bay yidhaahdeen marka ma puntland baa xasarad abuura mise waxbaa ka jira warka anigu nabad iyo nolol baan aqaano waa ka suurowdaa war hadday puntland qabsadaan aarmay annaga somalilan ah ay ciidan noo soo diraan war taasan shakisha jira ninkii keyrkiisa loo xeero soo qoyso yeertan war waxaa la yidhi hargeysa iyadoon dhiig ku daadan baa madaxweyne farmaajo roog cas loo dhigayaayoo lagu soo dhoweyn doonaa oo adeer mujaahidiintii esana miyaana joogin oo hargeysa oo dhan cafiya miyaa ku filaatay war maya ictiraaf baan doonaynin yaa ciidanka soomaaliya meel kastoo waddanka soomaaliyeed ka mid a inuu tago xaqow u leeyahay mugga dadka diidan waxay rabaan waa yaabe war madasha xisbiyada qaran waxay dhaheen dowladda geda xasraday ka abuurtay gobolada kalena way ka abuuri rabtaa dawla gacan dheeraa la yidhi war dawladda hooba garantiya dheertu jidkuun afgooyoone hamar iska hirow mayn dhisida wayti war war ma haysiina madaxweynihii galmudug qoorqoor maanta xarumihii ciidamadoo dhan buu booqday wuxuuna ku amray inay abniga sugaan war xaruntu ijii taga ma yidhi macallin maxamuud ha la soo qabtana ma yidhi hoobuusan iska hirne abuurkiisu duugu walfaaga doona reediyey war mashaakil baa ra-iisul wasaare ka dhigaya miyuu yidhi war qoorqoor ciidanka xaradheere aadam uu yidhaahdo war ciidanka amniga inay sugaanu kala hadlay ama xaradheere ha noqoto ama dhuusamareeb ha noqoto ama ceelbuur ha noqote ayaantan madaxweyne xaaf hadalkiisa lama haaye ma soo rujuucay war xaaf waa isdhiibay galmudug iyadoo nabadabaa qoorqoor la doortay aryaadhaha beriga waraan la yaabay mugna ku farxaan maqlay adoogi doolar taraa mahay ee warxumada badnaay gabarow dhalay aa masaajid dubay ku yaal iyadoo xijaaban gashaa la yidhi mugga waxaan is idhi amaa tawfiiqda alla waafaji rabaa hoy islaami rabtaa taas iyo donald trump waa kala furtee calaa kulli xaal inanta taraam hadday muslinto dembigii hore looma haysto ka abbaheed kalena looma haysto wareedhaha waa war farxad leh iyada iyo inta lusan ba ilaahay ha soo hanuuniyo aryaadhaha war ma haysiina maraykan ha nala aadinaya soomaaliya xaalkeedu intou maraa warnimayo waxaa la yidhi waddan qic ka baxay iyo dal la sii qarribayo danadana qalaad iyo toban urur qasayso hooyadu qadayso maatidu qaxayso miinadu qarxayso dhiigsuu qulqulayo qabiilla isku haystaan qoqob iyo xuduudo qoys weliba meel degay qidad lagu badbaadshiyo qorshe dowladeed iyo qaab loo hoggaanshaba qabardaar adoo ka ah jaga soo qaldoontiyo mas-uuliyad ka qiran wey waxa kugu qunfulan iyo marka haykal qaran oon qalbigaagu hana karin jinniqoorta kuu suro runtu kula qaraara beenta iyo khiyaanadu kula qiimo badana ma qurxoono foolxumo qofku yidhi dhib badana baddu waa qallalan tahay berigaad ku qawshana cidda kugu khilaaftee biyo waa qoyaan tiri qarandumis xun weeye qabta inaad tidhaahdood qol ku tuurta fududa maantaad qudbayso debku waa qabow yahay dadka uga qisootana ruuxaan qushuucina qamac weeye kulul yidhi asaguna qaldoona tala qubuura keento in la qaato mudan iyo waanadu qarribana qubanaha iyo doodaha qaadaa dhigooda iyo nabcidaa qoraallada war heedhay gabagan asagaaba qarandumise soo maahan war adeer annagu horanu qaxno kixistanbana uma taagayno qofkii dawlad xamata durba waa la xidhaa aryaada guddoomiye cumar finish wuxuu yidhi waa marantihiina dadkan dhibaataysan ununkayna sugayaane canshuurta ha layska bixiyo ma bixisaan hadda maxaa ku diideen war qarandumiskaan kolaa diidan waxaad sheegaya aad maqlaysid war annagu adeer cashuurta somalilan baan bixinaa cashuurtiina bixin mayna horta laga taga waryaala muran lama rabee dalkiinna u shaqeeya
dalka intaaba har iyo habeenba wal shaqaynaynaa dalka
baxa beeraha tacbade war adeer maxaan tabcanaa waaba nala dilay war abi axmed farmaajo hargeysa ma geey maamaata weliba wasiirba
way mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalamaan intaana ka bixin haddaan markaan fiirino afgooya allaau naxariista weliye cabdiweli cali online oo ahaa wakaalgaraadkii t v infastal iyo radio kulmay ayaa caaway maqrabkii waxa lagu dilay degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose sida ay noo xaqiijeen xarumaha warbaahineed oo uu ka shaqaynayay kooxubaysan ayaa waxa ay dileen afgooyana ku dileen allaau naxariista weliye cabdiweli cali online oo ahaa wakaalgaraadka t v infastal iyo idaacadda kulmiye ayaa lagu yii war lagu daabacay bogga t v-ga oo uu ka howlgelayay t v-ga weliya cabdulla cali online ayaa sidoo kale waxuu ahaa wakilguraadka idaacadda kulmiya magaalada caasimadaah muqdisho ka howlgasha kooxda weerarkaasi geystay oo tirada lagu sheegay laba wiil oo dhallinyaro ahaa ayaa waxa ay weriyaha ay ku toogteen goob waa qeybaha sare jirkiisa gaar ahaan madaxa eeladiisa aan la xiriirnacaa waxa ay noo sheegeen dhaawac daran uu kasoo gaaray weerarkaasi islamarkaasna dhaawaciisa loola cararay isbitaalka muqdisho balse inta howd uu kusii jiray uu geeriyooday gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oon la hadlay caawa waxa uu sheegay in kooxdaasi lagu raajogo islamarkaasna loo baahan yahay in arrintaasi laga foojignaado hay-adaha amniga dhuusamareeb hay-adaha amniga degmada afgooya gobolka shabeellaha hoose ayuu faray in baaritaan rasmi ah ay ku sameeyeen kooxda dalkaasi geysatay ee gacantan lagu soo dhigo saaxiibkan waxaan si dhow ula shaqeeyaa maamulka gobolka ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali najax lama oga cidda ka dambeysay dilka wariyahaasi mana jirto cid sheegtay mas-uuliyadda dilka loo geystay weriya cabdiweli cali online dilkan ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii hay-adda xquuqaysaanka ms international warbixin ay soo saartay saddex tobanka bishan ay ku sheegtay in suxufiyiinta soomaaliya loo haysto ay wajahayaan qarxyo garaac weeraro iyo xarag ay dowladda federaalk soomaaliya geysanayso amnesty Interna- amnesty international waxay sheegtay in suxufiyiinta soomaaliyeed ay halis ay ka wajahayaan dhinac kasta sida weerarada dagaalamayaasha al-shabaab iyo dowladda federaalk soomaaliya ee sheega in dhibaato ay geysataan barnaamijka intaas wiicaha ku dhan yahay waxaan kaga tegay s bilowga barnaamijka anid ballan qaaday saxaabada dhegeysanaya waxaan leenahay habeen wanaagsan dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiido dulmi doona isku noqon wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dembi dhacay kadib toono dambulaaqay noqotee wixii dalka gubay wixii laysku dilay wixii dambi dhacay kadib toonow damuraaqay noqote dulmi doono dulmi diida aan aragne dulmi diida dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmi diida aan aragne
dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiido dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiido dulmi doona isku noqon howla dowlada howla darajale waxay danta fali kadigtoonow dahulaaqay noqote howla dowlada howla darajale waxay danta fali kadigtoonow dahulaaqay noqote dulmi doono dulmi diidaan aragne dulmidiido dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiido dulmi doona isku noqon maal dadweyniyo xaq dadeeyahay ruuxa doono kadib doonow dabulaqay noqotee maal dadweyniyo xabka duursiyo ruuxa doono kadib doonaa dabulaaqay noqote dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiida dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmidiidaan aragne dulmidiida dulmi doona isku noqon
dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dayn dambeetoon dib u bixiyaan ka dardaarmee ka digtoonow dad bulaaqay noqotee
dulmi doono dulmidiida aan aragne dulmidiida dulmi doona isku noqon dulmi doono dulmidiida aan aragne dulmidiida dulmi doona isku noqon hadda taa iyo tii u dirtaan dheer ma tegaye Kati kuwalo la tegaye ka digtoono dad hulaasay oqate dulmi doono dulmitiida aragne dulmitiida